Goob lagu sameeyo macmacaanada kala duwan isla markaana lagu magacaabo Axsan Sweet and Fruit ayaa magaalada Kismaayo laga daahfuray habeenkii xalay ahaa xarunta ayaa noqonaysa tii ugu horeysay nooceeda ee laga hirgeliyo magaalada Kismaayo xarunta ayaa waxaa lagu sameeyaa macmacaano ka samaysan midhaha dalka iyo cabitaano kuwaa oo dabooli doona baahiyihii ay bulshada Kismaayo u qabtay xarun bixisa adeegyadaasi oo kale ugu horeyn cawil cabdi cabdulaahi oo ka mid ah mulkiilayaasha Axsan Sweet and Fruit ayaa faahfaahin ka bixiyay xaruntaasi iyo adeegyada ay bixinayso gaari meherada shaqada ugu weyn ay qaban doonto waxaa ka mid noqon doona inay samayso ee, waxyaabaha macmacaanada ah ee inta badan dhalinyaradu ay sida weyn u xiiseeyaan ee, noocyadooda kala duwan ee, oo si gaara waxyaabaha sweetska ah ee fudud baan ugu talagalnay waxaan qorsheynaynaa inaan sii horumarino oo macmacaanada ee, dunida sida weyn looga xiiseeyo oo macmacaano waxaa jira dabcan gaar ah oo dadka caalamku ay si gaara u xiiseeyaan inaan kuwaana soo kordhino meheradadan caawa furisteedu waxay ka dhigan tahay in meheradaha magaalada Kismaayo kusoo biirtay si gaarna waxay meheradaha magaalada uga duwan tahay waa inay waxyaabo uniiga samayn doonto oo tusaale oo kale waxyaabaha macmacaanada ah sidoo kale ee, fruitiska oo dadka dabcan ee, muhiim u ah inay iyagana isticmaalaanna waan waan waan waan samaynaa waan hagaajinaa aiskiriinada noocyada kala duwan macmacaanada dalka ee, caanaha cabitaanada dalka laga sameeyeyna ee, ee, ee, ee, waan waan waan samaynaa marka shaqadan ugu weyn aan qaban doono waxay noqon doontaa waxyaabaha sweetska ah oo noocyo kala duwana oo qofka ee, macaamiilka ah uu noola imanayo dalabkooda haddii uu u baxayo inuu banaanka rabo tago annagaa u diyaarinayna fadhigu gogashuu ku fadhiisan lahaa biyihiisii wixiisao dhan baa loo diyaarinaya waa loo qaadayaa sidaa awgeed meel kasta uu tegaya loogu geynayaa dhanka kale qaar ka mid ah dhalinyarada kasoo qayb gashay munaasabada xarigjarka ah ayaa bogaadiyey hirgelinta goobtan ganacsi iyaga oo sheegay in baahi weyn loo qabay xarunta waxaan ku faraxsanahay ganacsiga cusub oo magaalada kismaayo lagu soo kordhiyey een, goobta cusub oo laga furay axsan sweets macmacaano kala duwan macmacaanada aan u jeediin waa macmacaano aada u macaan waxaan ku faraxsanahay horumarka wacanay magaalada kismaayo ee gaartay kusoo dhawaada axsan sweets haddii xamar ay ku taalay akram iswiid kismaayo waxaa laga furay axsan iswiid macmacaan ay nooc macla ruusiin may wax walbaa ku yiri waa meeshaana ugu imaanaysaa